alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina wa nabiyina wa mowlaana muxammadin الnabiyi اlummiy wcalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacd mowduucan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha qofka saa'imka iska ilaalinayo oo soonka ama burinaya amaba thawaabkii iyo ajarkii soonka laga heli lahaa baabi'inaya ee sida nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey xadiid uu wariyey imaamuulbukhaari iyo imaamu muslim xadiidkaasoo laga warinayo saxaabigii jaliilkaha abi hurayra ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kaana yowmu sowmi axadikum falaa yarfuth walaa yashab fain saabahu axadun falyaqul innii saa'im wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii midkiin soonkiisa maalinkiisu ahaado oo uu maalinkaas sooman yahay falaa yarfuth iyousan rafdi samaynin bidamil faayi faada waa la godayaa falaa yarfuth waxaa weeyaan yousan ku hadlin bilkalaami alfaaxish hadal xun yuusan ku hadlin mar hadduu sooman yahay walaa yashab yuusan qaylinin ilaa yarfac sawtahu yuusan codkiisa kor ugu qaadin dood iyo qaylo fa in saabahu axadun haddii qof caayo ama la caytamo falyaqul innii saa'im ha yidhaahdo anigu waa soomanahay inni saa'im wuxuu ka dhahayaa carabkiisa ood waa ku wuu ku dhawaaqayaa si uu qofka la doodaya doodda iskaga daayo markuu u sheego inuu sooman yahay amaba afka ka dhihi mayee qalbigiisow ka dhahayaa waan soomanahay ama afkana waa ka dhahayaa qalbigana wuu ku go'aansanayaadoo wuu ka dhahayaa innii saa'im maxaa yeele marka uu u sheego inuu sooman yahay qofkii kale xumidii waa iska daynaya hadduu qof wax garanaya yahay wuu yaxyaxayaa war waa soomanahan waxa aa sheegay sidii xumaanta iyo cayda kaala qayb qaadanmayo markuu yidhaahdo imaamu bukhaari iyo imaamu muslim ayaa wariyey marka waxyaalaha soonka aan burinayn laakiin ajarka xumaynaya ayay ka mid tahay qofka oo caytama ama cid caaya ama qayliya ama rafdi iyo hadal xun ku hadla waxyaalaha soonka buriya waa badan yihiin ilaa tobaneeyaa la gaarsiiyey waxaa ka mid ah haddii qofka saa'imkaa ee soomanaa maalinkaas oo dhan miyir la'aan uu noqdo oo waxaa la yidhaahdo iqmaa carabiga lagu yidhahdo uu ku dhaco soonkaasi markaa ma jiro ee uusan laxdo ka mid ah maalinka laxadaadkiisii uusan marna miyirkii ku soo noqon labo waxaa ka mida arrinta labaad al istimnaa'u lmaniy haddii qofkii uu iska keeno menidii oo biyaha iska keeno isagu iska keenana waa la mid soonkii baa buraya waxaa saddexa haddii qofkii ridoobo ilaahay baan ka maangalino diinta islaamka ka noqdo ka cadceedsado iyaduna soonkii waxyaalaha burinaya ayay ka mid tahay qofkii oo diinta islaamka ka noqday ama ka baxay wax looga baxa sameeyey qowl iyo ficil waxay doonto ha noqoto waxaa afara oo soonka burinaya waxa la yidhaahdo aljimaac oo haddii mucaamaladaas ay dhex madho labadii qof oo isqabay oo jimaac uu dhaco soonka waa buraya oo weliba waxyaalaha kafaarada culus keena ayuu ka mid yahay oo lagu yeelanaya ninka oo ugu daran ama ugu culus waxaa shan ah oo waxyaalaha saa'imka soonka ka burinaya ka mid ah al istiqaa haddii qofkii iska matajiyo ama matag iska keeno isagu iska khasbo soonkii waa buraya ee nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man daracahu alqay-u falaysa calayhi qadaa'un qofkii matagu ka qaalib noqdo ee soo dhaafo waxba qadaa laguma laha qofkii hadduu iska qandhado iska xanuunsado mata ka yimaadaan isaguna uusan iska keenin soonkiisi waxba gaari mayaan waa inuu iska ilaaliyo in gadaalun wax ugu noqdaan waman istaqaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii iska matajiyo iska keeno isagu iska khasba camdan kas falyaqdi ha qadeeyo soonkii waa ka buray waa inuu qadeeyo xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud ayaa warinaya xadiid kale wuxuu ahaa man nasiya fa akala aw shariba qofkii halmaamo inuu soomanaaboo halmaamay cunnou iska cunay aw shariba waa iska cabay sharaab falyutima sawmahu soonkiisa ha taam yeelo ha dhammaystirto fa innamaa adcamahu allaahu wa saqaahu ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey keliya marka koowaada uu xusuusto waa inuusan cunnadii ama cabbitaankii sii wadin oo halkaas ku joojiyo wixii afka ku jira iska tufo wax dambana uusan liqinin marka matag hadduu iska keeno qofkii waxyaalaha saa'imka soomka ka burinaya ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah aljunuun qofkii haddii waali ku dhacdo oo waasho soonkii meesha waa ka baxaya waa bure waxaa ka mid ah haddii gabadhii alxayd ku dhaco oo dhiigga caadadaaha ku yimaado iyadoo sooman soonkaasi waa buray hadhow unbaa qadihii laga rabaa waxaa la mid ah haddii nifaas iyo dhiigdhalma ku dhaco ay umusho oo dhiig ka yimaado iyadana waa sidoo kale soonku waa buray waxaa sagaal ah shayga sagaalaad haddii qofkii shay cayn ah ay gaadho meel jawf ay ka gaadho sida caloosha ama madaxa oo kale daakhilka u galo shaygaasna shay cayna uu yahay iyadana soonku waa buraya waxay culimmadu ku dareen waxyaalaha qofka awoodda siiya hadduu qofku isku duro sida irbadaha nafaqada badan leh ama waxyaalaha faleenbayaasha qofka uu ku noolaan karo culimmadu qaarkood waxay leeyihiin iyaduna waa la mid booskii dacaamka ama cabitaanka oo kale tegay bay joogaan waa inuu iska ilaaliyo awal waxyaalihii hore u jira ma ahayn laakiin waa waxyaalaha hadda la tajribeeyo oo la ogaaday awoodda qofka ay siin karaan qofka mariidkaa xanuunsan waxaa laga yaabaa inuusan maalmo badan cunno cunin laakiin uu ku nool yahay faleenbe suran oo halka awoodda ka helayo maadaama awooddii oo saas u soo celinayo oo booskii cunnada iyo cabbitaanka uu galay meel kastaba ha looga duree mar haddii markaas uu qaato iyadana soonkii baa ka xumaanaya bay leeyihiin ayib xadiid kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bih qofkaan ka tegin hadalka xun qowla azuur hadalka xun ee beenta ah waalcamala bihi iyo hadalkaas inuu ku camal falo xun ka caado yeeshay xumid buu ka caado yeeshay fa laysa lilaahi xaajatun ilaahay wax dana uguma ahan oo kama laha fii an yadaca dacaamahu wa sharaabahu inuu ka tago qofkaasi dacaamkiisii iyo sharaabkiisa wuxuu cunayey iyo wuxuu cabbayey labadaa ka tegidda uu ka tegay ilaahay dankama leh mar hadduusan ka soomanayn waxyaalihii kaleoo xumaa oo la rabay inuu ka soomo sababtu waxaa weeye cunidda iyo cabbitaanku guud ahaan waa wax iska bannaan oo qofka guud ahaan cunitaanka iyo cabbitaanku waa wax jaa'is u ah oo mubaax u ah marka wixii bannaanaa inuu ka tago ka soomo shay aan marna bannaanayn oo xaaraam ahaana uu la yimaado waxay keenaysaa cara xagga rabbi ah iyo daacadii iyo soonkiio aan laga aqbalin alimaam alqaadi ciyaad wuxuu yidhi imaamkii weynaa almaqsuudu min asawmi kasru shahwa soonka ujeeddada looga jeedo waxa weeye in shahwada la jebiyo qofka naftiisii xumayd ee ammaarada ahayd inuu maaragtay addeecsiiyo rabbi haddii uusan qofku sidaa samaynin ilaahay waxba soonkiisa ku fali maayo wax macnaha faa'iidaa ee ku jidha ma leh xilliga aan soonka ahayn wixii u bannaanaada uu ka tegay sida cunidda iyo cabbitaanka iyo inuu la yimaado waxaan marna bannaanayn soon iyo maraan soon ahayn labadaba hadduu mar xaalkiisu sidaa yahay wuxuu ka dhigan yahaa bay yidhi qofka sooman oo aan iska ilaalinayn xumida iyo qowlu zuurka iyo markhaanti beenaalaha iyo beenta sidii qof meyid ah oo aan naf lahayn oo halkaa iska yaalla oo kale waxaanuu la yimid oo maantao dhan ka sooman yahay oo cunid iyo cabbitaana waxba tari maya meyd meel yaaloo kale wey dayib walidaabaa aayadda soomka ilaahay wuxuu yidhi lacallakum tattaquun waxaa mudan tihiin inaa allah ka cabsataan oo dhowrsataan ilaa ilaahay waxa weeyaan yanaaluhu taqwa minkum cabsida xaggiinna ka ahaatay ayaa rabbi gaaraysa wuxuu yidhi ninkii shaacirka ahaa wamaa saama man saamat can iljuuci badnuhu wa adcana lilaahaami washahawaati wuxuu yidhi ma soomin qofka calooshiisu gaajo un keliya ka soontay oo cunnadii iska daayey laakiin ku dhacay aathaam iyo shahawaad iyo dunuub iyo macaasi walaysa lahu min sawmihi hayru juucihi ba yidhi uma ahan qofkaas soonkiisa wax kale oo aan gaajo ahayn uu ka helayo ma jiro waqad baa'a bilkhusraani waalxasaraati wuxuu la noqday qofkaasi khasaaro iyo qoomamo waxaa la yidhi imaam asheekh xasanulbasri ayaa wuxuu soo maray maalin ramadaan ah qolo iska qosqoslaya oo iska cayaaraya markaasuu ku yidhi in allaha jacala shahra ramadaan ilaahay bishaan ramadaan wuxuu ka dhigay tusaale iyo tartan meel lagu galo khalqigiis oo daacadiisa u kala tartamaan marka wuxuu yidhi fa sabaqa aqwaamun fa faazu qola waa tartameen way hormareen waa guulaysteen waa ku baaseen wa takhallafa aqwaamun fa khaabu qolana waa dib mareen waa dib dhaceen waa laga badiyey wayna khasaareen markaasuu ku yidhi qoladii falcajabu kullulcajabi yaab oo dhan wuxuu u ahaaday buu yidhi lidaaxiki laacib qof iska qoslaya oo iska cayaaraya fi lyowmi aladii faaza fiihi saabiquun maalin ay kuwii tartamay ee saabiqiinta ah guulaysteen wa khaaba almubdiluun kuwii ma garanaysaa baadilka iyo xumida samaynayana ay khasaareen midka isagu iskaba halmaansan oo iska qoslaya iska cayaaraya kaasaa hoogay bay oo wax lala yaaba ah wuxuu yidhi haddii macnaha innaga dadka laynoo daahirin lahaa kashfiga laynoo ka qaadi lahaa qofka wanaagsanna wanaaggiisa ku mashquuli lahaa daacadow badin lahaa qofka xumaan sameeyahana wuxuu ku mashquuli lahaa xumaantiisa marka waxa weeyaan qofka saa'imka ah waxaa laga doonayaa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha xunxun oo dhan uu ka fogaado sheikha xaafidka ahaayoo la dhihi jiray cabdiraxmaan ibni rajab ayaa wuxuu yidhi bacdu salafkii waxay dhaheen ahwanu siyaami soon waxaa ugu fudud tarku sharaabi wadacaam cunidda iyo cabitaankoo laga tago waxyaalaha qofka sooman laga rabo waxaa ugu sahlan cunidda iyo cabitaanka inuu ka tago waxaa ka culus oo ka daran oo ka adag waxyaalaha kaleoo dhan marka midaan dadku u qabaan cunidda iyo cabitaankoo layska daayay inay arrintii ugu muhiimsanayd la yimaadeen waa arrinta ugu fudud oo qofka saa'imka ah laga rabay arrimihii ka cuslaa baa la rabaa marka inuu diyaariyo oo la yimaado marka waxyaalahaas waa inuu qofku iska ilaaliyo saxaabigii jaliilkaa jaabir binu cabdilaahi wuxuu yidhi radiallaahu canhu idaa sumta falyasum samcuka wabasaruka walisaanuka can ilkadibi waalmaxaarim markaad soontid buu yidhi waad sooman tahay samcigaada iyo maqalkaadu ha soomo basarkaada iyo araggaadu ha soomeen maqalka waxaad ka ilaalinaysaa waxun inaad ku dhegaysatid aragga waxun inaad ku fiirisid carabkaaduna ha ka sooma buu yidhi canilkadibi waalmaxaarim been iyo xaaraam inuu ku dhawaaqo uu yidhaahdo kelimo noocaas ay ka soo baxdo carabkaadana ka ilaali wadaca adal jaar bayr waxaa iska ilaalisaa deriska dhibtiis adoo saa'ima deriska dhibtiisa iska ilaali mar kastana lama ogola marna lama ogola laakiin waa ka sii daran tahay marka la soomayaha bisha ramadaan lagu jiro walyakun calayka waqaarun wasakiinatun yowma sawmik wuxuu yidhi maalinka aad sooman tahay dushaada ha ahaato alwaqaar wasakiina xasillooni iyo kaadsiinyo iyo deganaan ha kaa muuqato duulduul iyo fudayd lama rabo walaa tajcal yowma sawmika wa yowma fidrika sawaa ha ka dhigin buu yidhi maalinkaad soomanayd iyo maalinka aad afuran tahay laba maalmood oo siman oo isku dhaqan aad tahay isku dabeecad aad tahay isku si aad tahay in wax weyn kugu soo kordheen oo soonna aad la timid sooman tahay aad bil barakaysan ku jidhid ha ka duwanaato maalmihii kale iyo bilihii kaleoo aad soo madhay isbeddel ha kaa muuqdo wuxuu yidhi sheikhi shaacirkaa haddii buu yidhi maqalka aysan laga helin qofka maqalkiis inuu waxa xun iska dhaga tiro araggana uusan xumaanta ka laabin afkuna uusan xumida iska ilaalin markaas wuxuu yidhi soonkaas wax laga helay oo faa'iidaa ma jidho aan gaajo iyo oon ahayn qofkaasoo saa'im laguma tilmaami karo xadiidkii muxuu ahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rubba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcadash badanaa qof sooman soonkiisana waxa uu ka helay oo faa'iidada uga noqday ay noqotay gaajo iyo oonu haraad wa rubba qaa'imin xaduhu min qiyaamihi sahar qof qiyaamuleyl iyo salaad u taagan badana wax uu ka faa'iiday aysan jirin ilaa soo jeed iyo cagahoo daala mooyaane marka maxaa la doonaya istususkii iska ilaalisid alriyaa wasumca iska ilaalisid cujbigii iyo kibirkii iska ilaalisid khaashic aad noqotid mutawaadica oo ilaahay u tawaaducayo subxaanahu wa tacaala marka waxaa layidhi ilaahay in loogu dhowaado waxyaalihii mubaaxaadka ah awalba kuu bannaanaa inaad ka tegtid sida cunidda iyo cabbitaanka waxba tari maysa ilaa intaa aad ugu dhowaatay ilaahay xaaraamtii inaad ka tagtid markaad xaaraamtii ka tagtid bay wax taraysaa inaad cunidda iyo cabbitaankiina aad ka tagto lagu diiday bisha ramadaan qofkii muxaramaadka ka taga kabacdina ilaahay ugu dhowaada mubaaxaadkii inuu iskaga tago qofkaasi wuxuu ka dhigan yahay macnaha waxa weeyaan qofkii muxaramaadkii la yimaada xumidii iyo dembigii iyo xantii buu samaynayaa misna ilaahay wuxuu ugu dhowaanayaa mubaaxaadkii oo ka tegay cuniddii iyo caabitaankii buu iska daynaya xaggii kalena xumaantiibuu ka wadaa kaana bimathaabati man yatruku lfaraa'id bayr wuxuu ka dhigan yahay qof faralyaladii ka tegaya faraa'ishii la saaray wayataqarabu binawaafil sunnayaashiina ilaahay ugu dhowaanaya maalan salaaddii faralkaaba uu dayacayaa ma tukanahayo deedna sunnaw rabaa inuu la yimaado ilaahay ugu dhowaado marka qofkaas de qofku mar hadduu cuniddii cabitaanka iska dahay soonkiisii sida culimmada jumhuurta ay qabaan haddee hadda qada laguma laha oo soo celi lama dhahayo laakiin ajar baan meesha oolin qabuulkii baa maqan qabuulka iyo gudidda kale labaa innamaa yataqabalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa kuwa muttaqiinta alla ka cabsada ayaa qabuulka la siiyaayo laga aqbalaa marka soon kasta wuxuu yidhi ibnu rajab alxambali kitaabka la yidhahdo ladaa'if almacaarif kullu siyaamin soon kasta oo aan laga ilaalin qowlu zuurka iyo ku camalfal lagu camalfalo xumida soonkaasi qofka la yimid ma dhaxal siinayo ilaa cara iyo in lagu radiyo wuxuu la yimid oo laga aqbali maayo mo laga aqbali waayo mooyaane wax kale oo ka helay ma jidho wa kullu qiyaamin buu yidhi qiyaamuleyl kasta oo saaxiibkiis aan ka nahyin can ilfaxshaa'i waalmunkar xumid aan ka ilaalin laa yasiiduhu ilaa bucdaa fogaansha rabbi uu kasii fogaada maaha wax kaloo u kordhinayo ma jidho marka in la isilaaliyo dadka saa'imiinta ay isilaaliyaan ayaa loo baahan yahay waxyaalaha ajarka burinhaya laakiin aan soonkii asal ahaan burinayn waxaa ka mid a xantaa ka mid a alkiiba qofku xan la yimaado walaalkii ku sheego waxuusan raalli ka ahayn arrin xun weeye waxaa ka mid ah annamiima dadkoo la ysku diro oo shar iyo fasaad dhexdooda laga sameeyo waxaa ka mid ah alkadib beentoo lala yimaado si aan jirin la sheego waxaa ka mid ah alyamiinatu alfaajira beenta dhaarta beenta ah ee lagu faajirnimo samaynayo ayaa ka mid a waxyaalahaasoo dhan ayaa ka mid a qofkaan iska adkaynoo dhunkashadii iyo waxaa la yimaadaa ka mid a markaa xantaana ugu daran ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la tilmaamay inuu dadka amray inay maalin soomaan kabacdina wuxuu ku yidhi qof idinka mida yousan afurin ilaa aan anigu u fasaxo dadkii waa soomeen maqribkii markii la gaaray xilliga afurka ninkaasaaba nebiga u imaanayey yaa rasuul allah maanta waa soomanaa ii fasax inaan afuro ayuu lahaa waa loo fasaxay sidii sidaa arrintii ugu socotay markii dambe nin baa yimid deedna ninkaasi markii uu yimid ayuu yidhi yaa rasuul allah fataataani laba gabdhood oo ahaa kuwa sooman ayaa halkaa jooga oo kaana xishoonaya inay kuu yimaadaan ee fa'dan lahumaa u idan inay afuraan inay afuraan u idan dayib markaasaa nebigu ka jeensada calayhi salaatu wasalaam wuu ku soo celiyey hadalkii ninkii misna nebigu waa ka jeensaday misna wuu ku soo celiyey nebigu waa ka jeensaday calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer markay sidaa dhacday ayuu ku yidhi innahumaa lam yasuuma labadaas gabdhood maysan ahayn kuwa sooman ma soomin seebuu u soomay qof ahaaday mid cunaya dadka hilibkiiso xan iyo xumaan ku jira seebuu u noqday mid sooman macnaha way ka soomeen cuniddii iyo cabiddii laakiin dadkii bay hilibkiisi ku afurayeen xan bay la imaanayeen iyo xumaan saasaa lagu yidhi dayib waxaa la yidhi labada gabdhood u tag waxaad amadhaa inay ismatajiyeen wuu ku noqday wuu u sheegay way ismatajiyeen markay mid kasta ah waxay matagtay wax dhiig oo kale ah ninkii nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay waxa ka yimid waa kaasuu ku yidhi haddii ay calooshooda waxa isku jiri lahaayeen ay ku baaqi ahaan lahaayeen naar baaba cuni lahayd arrin khataray galeen weeye xadiidka waxaa warinaya abu daawuud adayaalisi iyo ibnu abidunya iyo imaamulbayhaqi imaamu axmed iyo ibnu abidunya waxay kaloo ku dareen gaar ahaan imaamu axmed wuxuu yidhi labadii gabdhood middood baa lagu yidhi ismataji markaasay waxay matagtay waxyaala dhiig iyo carun iyo hilib googo-aan waxaasay weel barkiis bay buuxisay tii kalena intii kaley buuxisay weelka ka dhimanayd deedna markaasaa lagu yidhi inna haatayni saamata nebigu calayhi salaatu wasalaam labadan gabdhood waxay ka soomeen camaa axalla allaahu lahumaa ilaahay wuxuu u fasaxay oo u xalaaleeyey cuniddii iyo cabiddii ah wa afdarataa calaa maa xarama allaahu calayhima waxayna ku afureen wax ilaahay ka xarimay oo dadka xantiisii iyo xumaan ah maxay sameeyeen jalasad ixdaahumaa ila alukhraa middood baa mid kale la fadhiisatay fa jacalataa ta'kulaani min luxuumi innaas waxay gudagaleen inay cunayaan dadka hilibkooda maxaa weeyaan ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi meyta midkiin ma jecel yahay inuu cuno walaalkii hilibkiisa oo meyd ah haddee taa ma jeclidin fa karihtumu saasoo kale ka dhigantaha xantii marka ayib markaa nebigeenna waa isaga yidhi calayhi salaatu wasalaam qofku xumaanta iyo fuxshi samayntu islaamnimada meelna kagama jiraan dadkana waxaa ugu wanaagsan xagga islaamnimada kan ugu dabeecadda wanaagsan marka qofka saa'imkaa iska ilaalinayaa caydii maxaa yeelay sibaabulmuslimi qofka muslimkaa la caayo fusuuqun waa daaca kabax wa qitaaluhu kufrun in lala dagaalamo oo la dilana gaalnimo weeye imaamulbukhaari iyo imaamu muslim ayaa weriyey xadiidkaas nebigu xadiid kale waa sayla calayhi salaatu wasalaam laysa almu'minu bidacaani walaa lacaan qofka mu'minkaa ma aha midka wax duridda badan ee wax lacnidda badan ama wax lacnada oo wax dura wax ceebeeya walaa alfaaxish walalbadi mid xumaan sameeya ama mid carab dheeroobayna ma aha ee xadiidka imaamu tirmidigu warinayey ayaa sidaa caddaynayay ayib waxaa laga yaabaa qofku inuu kelimo yidhaahdo kelimadaasna ilaahay waxyaalahu raalliga ka yahay ay ka mid tahay kelimadaa qofku ku gaaro martabo uusan wax kaloo ku gaari kara aysan jirin waxaa laga yaabaa sidoo kale inuu kelimo yidhaahdo ilaahay waxyaalahu ka caroonaya ah qofkaana uusan badanaynayn kelimada wax weyn aysan la ahayn kabacdina kelimadaas ilaahay xaggiis caradiis ay meel khatara loo qoro ninkaas sida xadiidka imaamu maalik muwada'a ku warinayay imaamu tirmidi ibnu maajahna ay warinayeen oo inoo tilmaamay marka waxa weeyaan saxaabigii la dhihi jiray cuqbat ibni caamir baa ku yidhi nebiga yaa rasuula allahi ma najaat badbaado maxay tahay markaasuu ku yidhi amsik calayka lisaanak carabkaada qabo carabkaada ka adkow walyasacka beytuka gurigaaduna ha kuu waasac noqdo wabki calaa khadi'atik dembigaada iyo gefkaadana u oy oo adigu isku mashquul sidaasuu ku yidhi marka qofka saa'imkaa waxaa laga doonayaa isagu inuu is-ilaaliyo isu soxo iska ilaaliyo xumaanta waxaa soonka burinaya amaba ajarka yaraynayana uu ka fogaado sida imaamu tirmidi xadiidkaan sheegno wariyey waa xadiid cajaa'ib ayib marka waxaa weeyaan waxyaalaha qofka saa'imka ah aad iyo aad looga dalbayo ayay arrintaasi ka mid tahay waxaa kaloo jira qofkii iska afuro bisha ramadaan cududaar la'aan isagana waciid shadiida ku soo arooray nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man afdara yowman min ramadaan qofkii afura maalin ramadaan ka mid ah min hayri ruksatin walaa maradin ruksad la'aan cududaar la'aan xanuun la'aan lam yaqdi canhu sawmu dahri sannadkoo dhan soonkiisu ka gudimayo kulli sannadkoo dhan hadduu soomo waa in saamahu haba sooma hadduu doone macnaha ka gudimayo waxa weeyaan ajarkii maalinkaa dhaafay sannadkoo dhan uma soo celin karo xagga qado ahaanta hal maalin baa ku filan oo qadihii ka gudaya laakiin ajarka ka dhumay ee mu- wakhtigaa mubaaraga ee ramadaankaa dhaafay wax soo celin karaa ma jiraan sannadkoo dhan ma soo gudi karo asxaabu sunan baa xadiidka warinaya marka waxa weeyaan dadka iska afuraya ramadaanka iyagoo aan wax cududaara lahayn ee aaba mooda inaan bishii u dhalan oo xurmadii bisha iyo waajibkii saarnaa iyo arkaanuislaamkii rugni ka mida ka ka caado yeesha inay ka tagaan waciidkaa shadiidka ee khatarka ayaa ku soo arooray oo ay khatar ugu jiraan xadiid kale wuxuu tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baynamaa ana naa'imun xilli anigu aan hurdo baynaa ana naa'imun ataanii rajulaani laba nin ayaa ii yimid macnaha laba malag weeye laakiin muuqaal laba nin leh labadaas malag fa akhadaa bidabcaya waxay i qabteen labada garab ama labada kilkillo ayay i qabteen cududahay i qabteen labada cududood markaasi waxay geeyeen buu yidhi buur aad u daran oo korideedu ay dhib badan tahay markaasay dheheen buurtaan kor markaasaan ku idhi buu yidhi ma awoodo buurta inaan koro innii laa udiiquhu ma awoodi karayo markaasay dheheen annagaa kuu sahlayne adigu buurta soo ful markaan buurtii dhexdeedii marayna buu yidhi ayaannu maqalnay biaswaatin shadiida codad dardaran iyo qaylayasa waxan markaasaan ku idhi buu yidhi maa haadihi laswaat qaylooyinkan baxayaa maxay yihiin markaasay dhaheen labadii malag haadaa cuwaa'u ahli nnaari waxaa weeyaan sawaxankii iyo qayladii ahlunaarka ka baxayey waan sii dhaafnay waxaan u tagnay buu yidhi fa idan ana biqowmin mucallaqiina bicaraaqiibihim qolo waxaannu u tagnay la xirxiray oo halkaas gomadda ah iyo ciribta iyo surka la isku xiray oo la isku dubaaray qoladaasoo mushaqaqatan ashdaaquhum daamankoodana la jeexjeexay oo la dildilaaciyey tasiilu ashdaaquhum damaa daamankooduna ay dhiig ka dareerayo markaasaan ku idhi bay yidhi man haulaai kuwani maxay ahaayeen waa kuwama markaasay dhaheen labadii malag alladiina yufdiruuna waa qoladii afuri jireen qabla taxillati sawmihim soonkooda intuusan xalaaloobin ka hor intaan xilliga afurka la gaarin qolada afurdha weeyaan marka maxay noqonaysaa qorraxdiioo aan dhicin oo aan la hubsan inay dhacday ayay iska afuraan marka waxaa laga maarmaan ah in la iska hubiyo dhicitaanka qorraxda quruubu shamsi inay xaqiiqowdaa lagama maarmaan qolada dee iyagoo aan basoomayn oo maalintii oo dhanba iska afuranna iyagoo cududaaran lahayna kaba sii daran waxaa weeyaan marka sidaas ayda iyo u dhawaaqaan iyo bahalladubay naarta uga dhex qaylinayaan daamanka loo jeexjeexayaa marka waxa weeyaan qofka iska afuray ama xilliga afurka aan la gaarin iska afuraya waa arrin khatara waxaa la rabaa xataa dadka mu'adiniinta ee aadaanka inay iska ilaaliyaan dadkii qoraxdii aan dhicin inaysan aadaan maqashiinin inay iska hubiyaan xilligii salaada oy qoraxdu dhacdo ayaa markaa afurkiina bannaanaanaya xadiid kale wuxuu tilmaamayay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabbaasna laga wariyey cura alislaami wa qawaacid ddiini halaatha diinta mareegteedu iyo qawaacidda diintu waa saddex dayib dhegta iyo mareegta diintu xariggeeda ah saddex weeyaanu saddexdaasaa islaamnimada lagu dul asaasay qofkii mid ka mida ka taga fa huwa bihaa kaafir waa ka kufriyey bisababihaa bisababi tarkihaa ka tegiddow ka tegey buu ku gaaloobay wuxuuna noqonayaa xalaalu dam dhiiggiisu miduu bannaan yahay tan koowaad waxaa weeye towxiidka shahaadatu an laa ilaaha ila allah hadduu towxiidka ka tago ilaahay qiriddiisa ee nebiga wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa uu rumeeyo labadaa hadduu diido waa midda koowaado hadda qofkaasi waa qof gaala dhiiggiisuna bannaanaanayo tan labaadna waa salaatulmaktuuba wey salaadda la faral yeelay qofka diidow ka tegey waa midda labaad tiirkii islaamka ayuu dumiyey tan saddexaadna waa soomu ramadaan wey bisha ramadaan oo la soomo marka arrin khatara weeyaan bisha ramadaan soonkeeda dadka ka tegaya waan la imaanayn islaamnimadana sheeganaya waa arrinaan suuroobayn wey xadiidka waxaa warinaya abuu yaclaa sanadkiisuna xasan weeyaan marka ilaa gaalnimo qofkaa lagu xukumayo dhiiggiisu hadur inuu yahay la gaarsiiyey heerkaas ayuu gaaray dembi intaasaa ugu filan marka qaala alxaafidu dahabiyu fi lkabaa'ir kitaabka kabaa'ir la yidhaahdaa imaamu dahabi uu qoray ayuu ku yidhi haadaa xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa waxaana uu yidhi dadka mu'miniinta agtooda waxaa muqarar aho sugan qofka bisha ramadaan ka taga bilaa cududaar bilaa xanuun inuu ka shar badan yahay kuwa ma garanaysaa makaasiinta la yidhaahdo oo dadka dhibo oo badeecada ka nusqaamiya markay gadayaan ama soo gadanayaan canshuuraha iyo balaayada ku adkeeya kuwa isagaa ka shar badan dayib qofkaas saas ah oo ramadaanka iska afuray zaaniga zinada la yimid buu wuxuu yidhi ka shar badan yahay khamrada midka cabayo ka shar badan yahay islaamnimadiisana shaki ayaa la geliyey waa arrin khatara marka riwaayaad kalea tilmaamaysay man taraka minhunna waaxidatan saddexdaa arrimood qofkii mid ka mida ka taga fa huwa billaahi kaafiruun allah midka kufriyey weeye walaa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun sunna iyo faralna midna laga aqbali mayo waqad xalla damuhu wa maaluhu dhiiggiisii iyo maalkiisina xalaal bay noqdeen qof macnaha islaamnimada ka fogaaday weeye marka axbaabilkiraam waxaa la yska ilaalinaya waxyaalaha soonka xumaynaya fasahaadinaya ama burinaya inaa ilaashatid weeye soonka ra'sulmaalkaadi weeye wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu